wasaaradda amniga iyo cadaaladda dowladda jubbaland ayaa si wadaajir u qabtay kulanka bilaha ee u dhexeeya laamaha cadaaladda iyo amniga ee bulshada kulanku ahaa kulan muhiim aha ayaa isugu yimid mas-uuliyiin isugu jiray saraakiil maamulka degmada iyo xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha ayaa ka warbixiyey madasha bulshadii oo dhan la isu keeno ciidamadii dowladdii wixii oo dhanba ay isla joogaan oo ay doonayaan inay ka shaqeeyaan horumarka waddanka waa wax aada loogu farxo ka wasaarad amni ahaan iyo cadaaladda mid meel meelno kalama haraan waa lawa wasaarad oo mataano ah oo isla shaqeyso muhiimaddana waxaa weeye haddii cadaalad la waayo haddii amnina lama helayo amniga hadduu sidii la rabay uu shaqeyn waayo cadaaladdina ma imaanayso marka waa in wada shaqeyn wanaagsan la sameeyo wasaaradda cadaaladda marka iyo arrimaha wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda maxay ahayd amniga inta badan xoogga waxay saaraan in la wada shaqeeyo wada shaqeyn wanaagsan in la sameeyo wada shaqeynta ma aha in maalin kasta aad xafiiska imaato oo xafiiska wasaaradda aad imaato wasaaradda waxaa la shaqeeyaa ciidamadayaa joogo waxaan filayaa xaafad kasta waxay leedahay xarun bay leedahay oo booliis iyo muxuu ahaye iyo nabad sugid wax kasta way joogaan marka wada shaqeyntaa in la wanaajiyo markii la ay wanaagsanaato wada shaqeyntaas waxaa imaanayaa in ma garanaysaa horhor loo dhaqaaqo barnaamij kastoo socdo ama la fuliyana waxaa sal u ah nabad in la helo hadda gurigan haddii maanta ay meeshan qarax iyo dhib iyo wax uu ka dhacayo gurigan sidan u qurux badan iyo dadka quruxda badan maanta meeshan maanay joogeen oo dad la kala cararaay ahaan leh alxamdulilah waa ilaahay mahadis marka wada shaqeynta hala wada shaqeeyo wasaarad halala shaqeeyo maxay aheeday ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda jubbaland ayaa isaguna madasha hadalla kooban ka jeediyey ujeeddada meeshaan loogu yimid kulankan waa laydin sheegay waxa weeye haddaan mar labaad idinku celiyo inaynu dhammaystirro tabashada bulshadeenna ka dhex jirta taasoo ku saabsan cadaaladda iyo amniga waxaa halkan fadhiya dhammaan hay-adihii cadaaladda iyo amniga ka shaqaynayey waxayna u yimaadeen in ay baahidiinna dhegaystaan tabashadiinna dhegaystaan wax ka qabtaan markii war la helo ayaa talo la helaa markaad ka warantaan dhibaatooyinka ka jira degaanada fogfog aysan gaarin mataqaanaa waxyaalaha loo baahan yahay aysan gaarin aad ka warantaan boliisku waa tegayaa wixii dembiya oo ka dhacay way qabanayaan dhammaan saraakiishii rugaha way fadhiyaan afyeenka ciidanka boliisku u fadhiyaan ciidankaas dhubtu xabsiga ku hayn lahaa way fadhiyaan qofkii dembilaha